You're with SBS Radio.
wakhtiyada lagu jiro fasaxyada iskuullada oo caruurtu ay bannaanka ka joogaan akhriskii iyo waxbarashadii iskoolka ayaa waxa ay tahay waalidku ti ay wajahayaan marar badan culaysyo ku saabsan sidii ay u maarayn lahaayeen caruurtooda in ay nashaadkooda iyo ciyaarahooda iyo tamashleyntooda ay si wanaagsan u maareeyaan waxaa iyadu jirta haddaba marar badan in ay jiraan goobo kala duwan oo caruurta lagu madadaaliyo ama lagu ciyaarsiiyo oo ay ciyaaro badan iyo nashaad badan ay ka helaan balse taasi waxay ku xidhan tahay waalidka kolba duruuftiisa iyo heer dhaqaale iyo heer wakhti kolba wakhtiga uu isagu hayo dadka iyagu aan wakhtiyada caruurtu ay fasaxa yihiin ee waalidka ah aan iyagu fasax qaadan karin shaqooyinka ay ku jiraanna aan wakhti ka bixi karin waxa ay markaasi noqonayaan inay aad uga baaraandegaan ogaanshaha agagaarkooda iyo eryada ay ku nool yihiin ama ay gaari karaan waxyaabaha suurtagalka ah ee caruurta lagu madadaalin karo wakhtina ay ku qaadan karaan sida goobaha lagu ciyaarsiiyo ee balaygarowndiyada la yidhaahdo iyo goobaha kaleeto iyaguna tenniska iyo dabaasha oo kaleete iyo ciyaaraha noocaas oo kale ah ay ka jiraan ee laga bixiyo gabadha shona smith la yidhaahdo oo afar ilmood oo sannado kala duwan ama da' kala duwana dhashay ayaa iyada tajribo ay ka soo martay oo fara badan caruurtaasi waxa ay ka sheekaynaysaa waxyaabaha ay qabato marka fasaxa la galo iyadoo sheegtay inay waxyaabaha iyadu mar walba ay qaadata ama ay samaysa ay tahay in caruurteeda ay bannaanka u bixiso oo guriga ay ka saarto bannaankana ay soo wareejiso waxay u naseexaynaysaa in ay waalidku booqdaan goobaha baleygaroundiyadaasi oo ay ku ciyaarsiiyaan caruurta oo qalab kala duwan ama ciyaaro kala duwan la keeno oo wakhtiyada kulaylkaa qaarkood xataa la keeno biyaha lagu ciyaaro iyadoo sidoo kaleetana ay aadi karaan safara yar dhaadheer oo markaana ay u doontaan waxyaabo markaasi ay caruurtu danaynayaan ama ciyaaro ay danaynayaan goobo laga helo arrintaa iyadoo ka hadlaysana waxa ay tidhi xeebaha webiyada haraha iyo sidoo kaleete goobaha biyodhaceenka ah ayaa laga yaabaa in aad markii aad aadaysa haddaad baabuur qaadanaysa ama bas qaadanaysa inaad lacag bixiso balse markii aad meeshaa tagto waxaad markaa heshay deegaan aad u wanaagsan oo ay carruurtaaduna eryadaasi kugu ciyaari karaan waxaadna u baahan tahay in aad isha ku hayso carruurta markay ciyaarayaan dabcan si gaara weliba inaad barto sida ugu dhaqsaha badan dabaasha adigoo markaana aan dhaafaynin ama had iyo jeer ogaanaya lana soconaya tallaabooyinka badbaadada ee markaana lagugula taliyo meel kasta oo aad tagto ama lagu qoro balse taasi waa meel aad u wanaagsan taasoo aad maalinkaagii bannaanka ku qaadan karto dhammaantii adiga oo markaana dhab ahaantii wax dhaqaale ah oo la sheega ayna kaaga bixin wakhtiyada kulayl ee samarka oo kale ah markii aad doonayso inaad bannaanka u baxdo waxaad sidoo kaleeta aad xusuusnaataa inay agagaaradaada ka buuxaan muusiyam iyo goobo kaleete goobaha hiddaha iyo dhaqanka lagu aruuriyo oo halkaasna mararka qaarkood iyo goobaha sidoo kaleete caruuraha lagu ciyaarsiiyo oo waxyaabo badan markaasi bixiya xataa goobaha dukaamaysiga laga samaysto ee shoobisantarada loo yaqaano waxa mararka qaarkood ay leeyihiin fasaxyada iskuullada goobo caruuraha la geeyo oo markaana iyagu nashaad siiya iyo ciyaaro kala duwan waxaa kaloo sidoo kaleete shawn smith ay ugu naseexaynaysaa dadka in ay ka warqabaan goobaha sidoo kaleete dadka iyagu waddanka u yimaada tamashlaynta iyo dalxiiska goobaha ay ku xidhan yihiin iyagana inay ogaadaan waalidku sababtoo ah goobahaasi waxay bixiyaan wakhtiyada fasaxyadoo kaleete in nashaadyo iyo ciyaaro firii ah iyadoo hadlaysana waxa ay tiri shona qaar ka mida goobaha ugu waaweyn ee dalxiiska soo jiita ayaa waxa ay yihiin kuwa ay bixiyaan adeegyo free ah sidaa daraaddeed haddii aan tusaaleahaan ka soo qaadanno sydney opera house goobta la yidhaahdo ee caanka ah waxa ay samaysaa eeriyooyin ciyaara laga bixiyo oo markaana aad u quruxsan halkaasoo caruurtu ay aadi karaan ayna samayn karaan waxyaabaha ku saabsan farshaxanka iyo hidaha iyo dhaqanka iyagoo macalimiin halkaasi ay joogaan waana goob ilmaha la geeyo uun lagana soo qaado oo aan u baahnayn in la qoro ama howl kale la galo waxaad keliya u baahan tahay uun inaad toosto oo markaana aad ka qayb gasha dhaqdhaqaaqyadaasi adiga oo nashaadka la samaynayo iyo waxyaabahaasi lagu ciyaarayo aad ka qayb galayso kuwaasoo aad u wanaagsan ayay tiri labadii kun iyo saddex iyo tobankii daraasa uu sameeyey machadka austreeliya ee qoyska ayaa waxaa daraasadaasi lagu ogaaday sagaashan iyo saddex boqolkiiba caruurta sannadoodu ay u dhexeeyaan lix ilaa koob iyo toban in ay waalidku wakhtiyada fasaxa ay hayaan daryeelkooda iyadoo boqolkiiba labaatan iyo sagaal ay mararka qaar caruurta ay hayaan awowyadood ama ayeeyadood waa waalidkooda waalidkiise balse taasi waxa ay tahay inaynan famil kasta haysanin qaraabo iyagu markaasi caruurta ka nasiya taasi waa sababta ay boqolkiiba afar iyo toban oo keliya ay wakhtiyada fasaxyada ay caruurahooda u geeyaan goobaha lagu bixiyo brogaraamyada iyagu daryeelka caruurta ee lagu ciyaarsiiyo ee hay-aduhu ay sameeyaan camp australia oo ah hay-ad iyadu caana oo nashaadyada ciyaaraha iyo weliba madadaalada bixisa caruurtu marka ay fasaxyada ku jiraan ayaa waxa uu sheegayaa ninka isagu madaxa ka ah xafiiska suuqgeynta in arrintaasi kala duwan tahay oo waxyaabaha ay bixiyaanna ay yihiin kuwo ka duwan marka iskoolku ay jiraan waxyaabaha ay sameeyaan isagoo arrintaasi sharxaya awyaa waxa uu yidhi marar badan waxa aanu qabannaa nashaadyo kala duwan oo ka duwan kuwa wakhtiyada iskoolka aan samayno maxaa yeelay wakhtiyada iskuolku wakhtiga ayaa kooban kanna wakhtiga ayaa ballaaran saa daraaddeed waxaa suurtagal ku ah in la qabto nashaadyo ciyaaro iyo madadaalooyin fara badan caruurtuna ay ku raaxaysanayaan aadna ugu riyaaqayaan taasina ay ka dhigan tahay waalidku inuu isagu laftiisu dareemo inuu firi yahay maalinka uu joogana wakhti fiican ku qaadan karo carruurtiisuna ay ku farxi karaan waxyaabaha halkaasoo kale lagu sameeyo iyadoo caruuraha lagu madadaaliyana ay dhan yihiin bareebka caruurta ah ilaa lix jir kuwa ah in la siiyo dhanka farshaxanka oo lagu madadaaliyo daseldoob ayaa waxa uu markaasi sheegayaa holidheyda brogaraamkeedu inaynan iyadu sidoo kaleete muhim ahayn ilmuhu iskoolada lagu bixinayo ama xarumaha lagu bixinayo inay mar hore ka sii qoran yihiin keliya ay u baahan tahay uun marka ilmuhu uu tago in la rajisgareeyo dhanka dhaqaalaha haddaba ku baxaa mar uu ka hadlayey mas-uulkaasi tom daseldrop uu ka hadlayey waxa uu sheegay in ay kala duwan yihiin oo marar badan loo baahan yahay qofku inuu ogaado waxa uu xaq u leeyahay ee sidoo kaleete dowladdu ay ka kabto maxaa yeelay julaay labadii kun iyo siddeed iyo tobankii waxa wax laga bedelay waxyaabaha caruurta lagu taageero ee dhaqaalaha ee childcare benefit la yidhaahdo ama childcare rebate la yidhaahdo iyadoo lagu soo koobay childcare subsidy heerarka dowladdu haddaba ay ka taageerto dhanka qoysaska caruuraha ciyaarahooda iyo tamashleyntooda ayaa waxa ay ku xidhan tahay ilmaha qoyska uu ka yimaado ama qoyskuba dhaqaalaha ay helaan si guud ahaaneed aabbaha iyo hooyaduba iyo sidoo kaleete saacadaha ay shaqeeyaan iyo serviska amaba waxyaabaha adeega ah ee markaa ay rabaan inay qaataan familada qaarkood ee qaata sannaddii lixdan iyo toddoba kun oo dollar lacag wax yar uun ka yar waxay helayaan taageero boqolkiiba siddeetan iyo shan ah oo laga bixinayo lacagaha carruurtooda ku baxaysa dhanka ilmaha daryeelkiisa dhanka kaleete familada iyagu qaata ama sannadkii qaata lacag gaadhaysa laga bilaabo lixdan iyo toddoba lacag ka bilaabata ilaa lacag boqol toddobaatan iyo laba kun lacag gaadhaysa sannadkii qaata waxaa laga yaabaa inay gaadho lacagaha laga bixinayo boqolkiiba konton sidoo kaleete mar kasta oo qofka mushaarkiisu kor u sii kacana oo lacagaha aan sheegnay ee kor oo kacaana waxay noqonaysaa in gargaarka la siinayana uu hoos u sii dhaco
sbs.com.au